magaalada asmara waxaa hadda ku sugan madaxda jabhadda ururka o n l f oo dagaal kula jira dowladda etoobiya sidoo kalena ay dowladda soomaaliya ku tilmaamtay in ay argagixisada xiriir la leedahay haddaba jabhadda o n l f siday u arkaan safarka madaxweynaha soomaaliya uu maanta ku tegay casmara su-aalahaasi ayaa jaamac buulo jaamac waxa uu weydiiyey afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmo bismillahi raxmaan raxiim aad baan idiin salaamaya horta idaacadda codka maraykanka aad baan idiin salaamaya waxaan u aragnaa booqashadaas booqasho muhiim u ah dadka soomaalida iyo dadka eritreyankaba iyo dadyoga geeska africa waxaa la yaqaanay eritriya iyo soomaaliya inay weligood laba shacbi oo isgarabsado ahaayeen ilaa maalinkii talyaanigu uu wada gumaystay halgankii leego eritreyaanka iyo soomaalidu ku wada jireen halgankii eritreyaanka ee talyaaniga iyo ingiriis ka horjeeday afartameeyadii kun iyo sagaal boqol iyo afartankii marka laba shacbi oo xidhiidh isticmaarkii u sameeyey juquraafigu u sameeyey cadowyo mid ay lahaayeen u sameeyeen isa soo kaashaday tawradii gobornadoonka eritrea aad bay jamhuuriyadda soomaaliya u taageertay cilaaqaad aan la qiyaasi karin oo shacbi oo nafsi ah oo moral ah oo ay aanaysanayaan oo rasmi ah ka dhexeeya waxaad bal nooga warantaa jabhadda onlaf xarunteedu asmaray ahayd wakti dheer madaxdii jabhadda iyo howlo badan oo u muhiima halkaas ayaa laga fulinayey waxaana hadda ku sugan madaxda qaarkood ma laga yaabaa qorshihiinu inuu ku jiro inaad is aragtaan wax kalba wax kasta siyaasadda way dhacaan weli xidhiir toos ah oo nalaga codsaday ma jiro waxoogaa aan kala tirsanayna dawladda dhexe ee soomaaliyana way jireen arrintii waxaad og tahay sanadkii hore dhacday cabdikariim sheekh muuse ku saabsanayd aragtiyahooda iyo dawladihii tan iyo tii hadda joogtay iyo kuwii ka horreeyeyba nooc loo isticmaalo eritrea in lagu godoomiyo makhaati beena fura dawladihii hore aad baan ugu dhaliilaynay tan hadda joogtiyay intii ka horreysayba ahayd in loo isticmaalo ummad cilaaqaad iyo dani ka dhexaysa iyaga ay ummado kale u isticmaalaan waxaanu arkaynay etoobiya isticmaali jirtay kufsi ay madax banaanida iyo qarannimada soomaaliya kufsanayso oo ay u adeegsanayso ummado kale inay ku waxayso lagu go'doomiyo marka waxaan ognaa tallaabo fiican inay tahay hadda inay dowladda soomaalida kasoo noqoto haddii xidhiir yimaado markaasaan ka jawaabaynaa weli igama soo gaarin xagga madaxdanada joogta asmara inay muujiyaan arrintaa inay soomaalidu dalbanayso wayse jirtaa calaamado ama astaamo kasoo baxayay dowladda xamar waayadan dambe oo inay ka xun yihiin wixii ay samaynayeen laakiin aan si rasmi a u dhicin waxay la tahay haddii ay rabaan inaan kulanno dad soomaali oo wax badan ka dhexeeyaan nahay jamhuuriyadda soomaaliya istaog haldaris baan ka nahay shacbiga soomaalida oo dhan baa leh caasimadii soomaalida iyo calankii soomaaliyeed baa halkaa ah meeshii xuduntii soomaaliyeed laakiin hirmooge haddii aan mudan cadaani si kale ku weydiiyo adinku oon laf ahaan miidna danaynayn inaad xiriir la yeelataan dowladda soomaalida aad baan u danaynaa qaybaha kala duwan ee gobolada iyo dawladda dhexeba inaan la yeelano shacbiga soomaalida shacbi wax walba naga dhexeeyaan aaminsannahay isku maslaxada inaanu nahay hal shacbina aanu nahay hal maslaxadna leh hal asalna leh hal danna leh hal mustaqbalna leh saasaan aaminsannahay waxaase jira dawladda soomaalida waxbaan ka tirsanaynaa inay gafaf naga gashay go-aamo khaladahoo siyaasi oon weligeed hadda ka hor dhicin inay inay inay qaadatay oo oo na taabeeyey oo na taabtay oo dareenka dadka soomaalida taabtay xukuumadda go-aan khaladaho oo aan meel ka ka jirin oo etoobiya lagu raaligelinaya ay samaysay weli kama ayna noqonin go-aan kale ay kaga noqonayso maanaan maqal laakiin kuwaas markii markii la kulmo markii aad kulantaan oo la wada hadlaa ayaa wixii aad tirsanaysaan qalad iyo saxba la hagaajin karaa soo ma waa runta laakiin tusaale ahaan anagoo konton iyo shan dal xafiisya kule bay dheheen jabhadda onlaf waxaan u aragnaa iyagoo etoobiya uun ku labeeyey argagixiso xukuumadda qaadatay ma ayna go-aan ka dambeeye ma ayna samaynin go-aanka khalad buu ahaa waxaa kaloo khalada go-aankii cabdikariin gacanta loogu geliyey marka waan ka xunahay khalad buun ahaa waa la sixina ma ayna dhihin magdhow morali aba magdhow baan ku leenahay cabdikariin sheekh muuse magdhow ku leh inay ka raaligelin ka bixiyaan go-aamadaana ka noqdaan waxa jawiga sii wanaajin lahaa buu yahay marka inay noqdaan qolada ugu dambaysa ee geeska africa ee hadda dhaqdhaqaaqa diblomaatiga aada bositiifka oga socdo inay ugu dambeeyaan iyaga oo markii u dambeysay eritrea iyaga hadda dib u furanayaan cilaaqaadkoodii iyaga iyo onlef ayna ayna weli muxuu ahaye wixii soo kala dhexgalay midmadoogii ayna ka saarin waaya dhinaca kale marka la fiiriyo inkastoo baarlamaanku uu labada qodob oo aad ka dhawaajisay dhiibistii cabdikariin sheekh muuse iyo ku magacaabistii o n lf argagixisada ay diideen haddana dhanka kale marka la eego gobolka waxaa ka dhacay isbeddel aada u weyn oo ay soomaalidu aada isu weydiinayso doorka ay o n lf ku yeelan karto deegaanka soomaalida ee etoobiya iyo halka laga ambaqaadayo soomaaliya muxuu ahay dhulka soomaalideed ee ogaadeniya oona lafdoor weyn bay ku leedahay haddana ku yeelan doontaa mustaqbalkana hogaaminta muxuu ahay dadka soomaalida iyadaa ugu tunroon iyadaa usoo halgantay marka waxaan dadkanagana waxaan ugu baaqaynaa marxaladda maadaama qowmiyaad iyo tartan qowmiyaad etoobiya ka socdo dadka soomaaliyeed inay midoobaan isgarab orodka inay daayaan shirweyne qaranna waan ku baaqnay waanan u qabanaynaa albaabadana waa loo furhayaa karti aan xuquuqdooda ku difaacno bisayl siyaasi oon xaqooda kusoo dhicinno muxuu ahaayey aqoon iyo karti aan ku midayno dadka soomaaliyeed baan leenahay marka iskalsoonida inay usoo noqoto weeye iskalsoonida inay usoo noqoto weeye dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa xoogaga iyo dhaqdhaqaaqyada jiro oo dhan inay maskaxda ku hayaan in la mideeyo dadka soomaaliyeed caddaani ma naga siin kartaa tusaalooyin waxyaabaha aad isleedahay waad ku midayn kartaan dadka iyo tallaabooyinka aad qaadi kartaan haa waan idinka siin karaa maxaa matalan waxaa noo qorshaysay inaan shirweyne qaran oo wadatasha a samayno oo ololaf qabato oo dadka oo dhan xoogaga kala ra'yiga duwan iyo kuwa isku ra'yigaaba lagu loo loogu yeedho deegaanada iyo kooxaha jiro oo dhan loogu yeedho dadka aqoonleyda duqeyda dhaqanka siyaasiyiinta gobolada iyo deegaanada ashkaasta saamaynta leh intaasoo dhan inti laisugu yeedho muddo la siiyo weliba in laga bogto oo aan isla diyaarino road maabka ugu wanaagsan ee dadka soomaalida marxaladdan ay ku waajihi karaan annagoo arrintaa aad baanu oban oga nahay muddana halfa shirweynihiina waa lagu go-aamiyey aadna waa loogu jeexjeexay han weynna waanu qabnaa iyo iyo himilo weyn inay taas suuro gelayso waayo niyaddanadaan ognahay dadka soomaaliyeed iyo wuxuu tarahayaan ognahay marka isku meel bay iy garaacaysaa inaanu helno muxuu ahaay platformkii aan ku kulmi lahayn goobtii nabadgelyada ahayd aan ku kulmi lahayn taa doorashadeeda iyo hadda baarbaarideedii ugu dambayntii iyo kharashkii ku bixi lahaa baan diyaarinayna ugu dambayntii isbeddelka ballaaran ee gobolka ka dhacay iyo hawada socoto waxaa la leeyahay onlaf way ka maqan tahay shirweynaha hadda carabkaaad ku dhufatay hoggaankii wakhtiga dheer hogaaminayay ururka ayaa dib u doorateen ma is leedahay waxaa la idinka filayay inaad dariiq kala qaadaan jiilka cusubna ay talada kusoo durkaan jiil cusuba badan waa kusoo biiray talada ururka talada dadka soomaaliyeed oo dhan uu kusoo biiray jiilka cusub iyo dhiigga cusub albaabo weyn baa u furan nisbada ama percentageka hogaamintii hore ee ee anu aan ka joogo aad bay ugu yar tahay markii la eego leadershipka maanta jooga in lasii ballaariyana waan doonaynaa marxalad dadka jiilka marxaladan kacay xilligan kacay ay ku helayaan fursadna hadday diyaarsanaysaa in aad loo ballaariyana waan jecel lahay marka welwel kama qabno arrintaas inay caqabad noqonayso inaba ma noqonayso e waxaan noqonaynaa muxuu ahaay waalid usha u dhiiba ubadkiisi oo diyaarsan oo ku hubaysan afkaar caafimaad qabta iyo ujeedo nadiif ah iyo danta ummadda soomaaliyeed difaaceeda midaynteeda isu keenideeda iyo ilaalinta sharafta iyo qiimaha qofka soomaaliya uu ku leeyahay geeska africa